bsmi اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslم عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmacيin ama bacdu qala الإmam أbu dawuud raximh اllah tacalى bab fi الزakاةi hal tuxml min baldi إlى balad waxaan soo haynay kitaabu sunan lلimaam abi dawuud sulayman bn ashcaf الsijistaniyi raximah اllah tacalى kitaabu الzakاة ayaan ku dhex jirnay wuxuu leeyahay imaamku baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi الزakاati zakadii hal tuxmalu ma la qaadayaa min beledin beled ma laga qaadayaa ilaa beledin beled ma la geynayaa kale oo sakadii ma la naqlinayaa xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay in sakada la naqlin karo iyo in kale yacnii halkan naqlu zakaah ayuu uga hadlayaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa nasr bnu caliyin wahuwa nasr bnu caliy bn nasr bni caliy aljahdamiyu whuwa fiqaة qaala anba'ana ibraahimu bnu caطاء mowla cimraana bni xusayn ibraahimu bnu caطاء bn abi maymuun albasriyu saduuqun akhraja xadiiثah abu dawuud bnu maaja can abiihi aabihi caطاء bnu abi maymuuna ayaa la yidhaahdaa albasriyu abu mucaad fiqaة rumiya biاlqadr akhraja xadiiثahu albukhaariyu muslim abu dawud akhraja xadiiثahu الbخاaري ومسلم أبو داود والنسائي وبن mاaجة أن زياaدا زiياad ninkii la dhihi jiray زiياad بن أbيهi waaye أو mase bacض الcمaراaءi cmarada qaar ka mida yعnي أميirkani uu ahaa ninka زiياad بن أbيهi cubaydاللahi بن زiياad aabihii أو bacض الcمaراaءi ama cmaradii qaarkoodii bacaثa cمrاana بن xusayn diray cala sadaqati buu u diray sadaqadii falamaa rajaca markuu laabtay uu soo laabtay qaala waxa uu yidhi licimraan uu ku yidhi amiirkaas ayna almaalu aaway maalkii maalkii aan kuu dirnay aaway qaala waxa uu yidhi walilmaali arsaltanii wa arsaltanii miyaad i dirtay lilmaali maal dartii miyaad ii dirtay inaan halkan keeno miyaad ii dirtay buu leeyay ayb akhadnaahaa waan qaadnay maalkaasi min xaysu meel baannu ka qaadnay kunnaa aan ahaynna akuduhaa inaan ka qaadayno calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam waqhtigii rasuulka wa wadacnaahaa waan dhignay xaysu meel kunnaa aannu ahayn nadacuhaa inaan dhigayno calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam meeshii nebigu meeshii nebigu amraan ka qaadnay meeshiina waa dhignay uu leeyahay marka mamaalidaan kuu keenaad rabtay ayb marka ziyaad bnu abiihi iyo wiilkiisaba waa dhib badnaayeen ayb xagga yacnii dadka xukunkooda oo aadka u qallafsanaa oo aadka u adkaay oo dhibka badan bay ahaayeen wiilkaaba ka sii darnaa weliba cubaydullaahi ayb waraa cimraan saasuu ku yidhi xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa sida ka muuqata cimraan inuu leeyahay nebiga meeshuu ha laga qaado uu yidhi yaa laga qaadayaa isla meeshaas dadka joogee fuqaradaa la siinayaa haddana marka maal la keenaayo lama jiran halkaas bartii lagu qaada yaa lagu bixinayaa laakiin sidaasi mar walbaa mudharid ma aha way dhici kartaa maalka inta lasoo qaado nebigii loo keeno oo nebigii markaa uu meelihii kala gaargaarsiiyo hadba sida ay tahay markaas oo xadiidkii ibnu lutbiya yaa tusaayo intuu nebiga diray ibn orwo sadaqadii soo aruuri ayuu sadaqadii soo ururiyey nebigooda u keenay markaasuu yidhi haadaa lakum wahaadaa uhdiya ilaya intan idinkaa iskale intanna anaa la ii soo hadiyeeyey waa kii nebiga aad uga carooday arrintaas marka inuu keenay baa xadiidkaana uu tusayaa marka taaratanna hadda in la keeno amiirkii loo keeno oo isagii marka uu ku celiyo sadaqa walbaa dadkeeda iyo haddii uu wax kaga celinayo iyo haddii kaleba waa leeyahay amaa mas'alada yacni naqlu zakaad ku tacalluqdo culamadu waxay u deliishadaan xadiidu mucaad ee nebigu sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi u sheeg inuu alla ku farad yeelay sadaqo tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim dadkooda wax haysta laga qaadaayo lagu celinaayo kuwa fuqaradooda damiirkaa marka fii fuqaraa'ihim wuxuu u noqonayaa marka dadka beledkaas degane fuqaradiisa ah saasay marka culammada in badan oo ka mida ay u fahmeen sidaas ayuuna ku tegey cumar bnu cabdilcasiis iyo saciid ibnu jubayr iyo daawuus ibnu kaysaan iyo rag badan oo salafka ka mida sidaasay ku tageen abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam kitaabu ulamwaal aahaartaasoo dhan marka wuu keenayaa isagu oo ibraahim الnakhaci iyo cumar bn اlkhadaab iyo yaa macno noocaasoo kalea uu ka keenayaayo oo cumar wuxuu amray an ya'huda can an ya'khuda amiirku inuu ka qaado dadka markaa yani saacida ama mas-uulka min xawaashi amwaalihim fayuraddu fii fuqaraa'ihim dadka yacnii xoololayda xoolahooda intuu ka qaado kuwooda xoolaha haysto dabadeedna uu ku celiyo isla fuqaradii meeshaa joogtay ayb waxaa iyadana sidoo kale dhacday farqad asabki ayaa wuxuu leeyahay anoo zako wado maalkayga sakadiisa ano inaan maka ku qaybiyo rabo ayaan saciid ibnu jubayr la kulmay waxa uu igu yidhi urdudhaa celi faqsimhaa fii beladika orada meeshaad ka timid iyo beledkaaga ku soo qaybi halkan ha keenin uu ka celiyey marka saciid ibnu jubayrna sufyaan thawri isaga waxaa laga wariyey in wuxuu wariyey zake ayaa la soo qaaday uu yidhi waxaa laga soo qaaday meesha la yidhaha ray ray marka waa waa bilaaddi iiraan hadeertaan waa dahraantan caasimadda u ahaa ray la dhihi jiray waagaas ray ayaa marka laga soo qaaday buu yidhi ila alkuufati baa loo soo waday faraddaha cumar bnu cabdilcasiisaa celiyey ila rayi meeshii ray buu ku celiyey ordaha celiya buu yidhi celiya sidaa buu yidhi walidaalika abuu cubayd mas'aladan markuu baaray oo uu ka hadlay aataarteeda sheegay waxa uu yidhi culummada maanta joogtaa waxay mujmiciin ay ku yihiinuu yidhi waalculamaa'u alyowma mujmicuuna calaa haadihi alaahaari kulliha culimmada aahaartaan oo dhan way ku ijmaacsan yihiin ana ahla kulli baladin min albuldaan aw maa'in min almiyaah axaqu bisadaqatihim maa daama fiihim min dawi alxaajati dadka yacnii xoololayda ah ee yacni meelaha ceelaha ceelasha iyo deggan iyagu inay markaa ku dadka fuqaradooda ah ee xaajada u saaxiibka ah intay joogaan cid kale inaan la siinayninoo kuwa ay ku xaqi leeyihiin sidaasay culammadu tilmaameen buu leeyahay wain ataa dalika calaa jamiici sadaqatiha man xataa yarjica asaaci walaa shaya macahu minha haddii markaa ay dhacdo qofkii marka in dadkii sidaa xaqa ugu lahaa markaa inuu siiyo saasay culimmada maanta joogto mujmiciin ku yihiin hadal saasoo kale u tilmaamay dabadeed marka wuxuu ka reebay isagoo wuxuu ka reebay qowl ibraahim iyo xasanulbasri ay leeyihiin oo ku saabsan qofka qaraabadiisa inuu u celiyo yacnii qofka qaraabo uu leeyahay darteed inuu sakadiisii u naqliyo ibraahim iyo xasanulbasri iyagu way banneeyeen taasuu isagu markaa ka reebay oo wuxuu yidhi wainamaa yajuusu hada lilinsaani fii khaasati maalihi maalkaa labaa marka maal imaamka loo keeno zako caam loo ururinayo iyo zako nin jeebkiis un markaa uu ka bixinayo isaga uu ku tasarufaayo sakada uu qofka ku tasarufayo isagu iska bixinayo qaraabo darteed waa u rari karaa dad qaraabadiisaa meel kale inuu u diro ibraahim iyo xasanulbasri iyaa laga hayaa iyaga sidaas iyo abulcaaliya saddexdaa taabici amaa laakiin wixii aan sidaasoo kale ahayn ee zako caam ah ah ayb wixii zako caam ah ama aan qaraabo markaa loo wadin in beledkii ay ku waajibtay aan lagu naqlinin sidaasuu sheegaya abuu cubayd ictiraarkana qofka la siin maayo maalka meesha uu yaallaa la siinaya haddii maalkaagiina uu magaalo yaallo adigiina aad magaalo kala joogto maalkaaga meesha uu yaallo unbaa fuqarada joogta la siinayaa ee adiga lagu eegi maayo min uu feeranayo alimaamu nawowi majmuuca isagana sidaasuu tilmaamayaa ictibaarku marka isaga sidaa weeyaan imaamu yacnii a'immada shaaficiyada iyaga sakada haddii la naqliya mana gudmayso mana bannaana sidaabay marka ay aqwaashooda xooga yani aqwaasha imaamu shaafici laga warinayo kan ugu xooga badan kaas waa oo ugu saxiixnimada badan ayb marka isku soo duuduub sakada in la naqliyaa yacni cinda akari ahlilcilmi ma bannaana ilaa in qofka sakadiisa khaaska uu naqlinayo oo qaraabo darteed oo u naqlinayo ma ahane taas iyadu bacdi ahlicilmi way banneeyeen laakiin waxaa ka soo haro sakada sideeda in meesha ay ku waajibto maalka uu yaallo lagu bixiyo aahaar fara badan buu markaa ibnu abu cubayd uu ku dhigaya halkaan marka kitaabulamwaalka laga fiiriyo safxada an boqolsideean iyo toddoba ilaa an boqolsagaaan iyo kow iyo aahaartaa ku dhigaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man yucdaa yaa la siinayaa min asadaqati sadaqada yaa wax laga siinayaa waxaddu lghaniyi iyo qofka qofka haniga xadkiisa haniyaa la yidhaahdaa yaa wax haysto axaadiidtan markay abwaabtani iyo baabkani sheekh wuxuu uga hadla imaamku wuxuu uga hadlayaa qof hani ah oo wax haysto inaan zako la siinaynin zakada marka asnaaf sideedaa la siiyaa sida aayaddu tilmaamtay innama sadaqaatu lilfuqaraa sideed nooc baa la siiyaa fuqarada masaakiinta faqiirku waa qofka aan waxba haysanin kasabna aan haysanin miskiinkuna ninkii wax iska soo heli kara laakiin baahidiisa daruuriga ama xaajaadkiisa aan daboolaynin kuwa iyaga waa la siinaya waxaa kaloo iyadana zakada dadka la siinaya ka mida innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha dadka iyagu ka shaqeeya zakada hadday rabaan aqniye ha ahaadaan zakada dadka soo ururinayo qaybay ku leeyihiin oo ijaarkoodaa laga siinayaa oo zakadii baa laga dhiibayaaba middaas hadday doonaan dad xoola haysta ha ahaadaan kuwaas waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum dadka quluubtooda lasoo dumaayo dadka quluubtooda lasoo kuwa iyaga quluubtooda lasoo dumaayo waa dadka islaamka markaa soo galay ee ku cusub ee la rabo marka in qalbigooda islaamka uu ku sugnaado waa loo roonaanayaa amase dad iyagu markaa aan hadda muslimiin ahayn laakiin dadkooda odayaalkooda qaar ka mida ay islaamkii soo rabaan ama ay soo galeenba odayaalkoodaas marka aad baa sakada loo siinaya islaamka soo galay si qabiiladii marka ay islaamka ugu soo horseedaan alimaamu albaqawi wuxuu ku daraa walmu'allafati quluubuhum hadday gaalo ay jiraan oo markaa muslimiinta shartooda inay iska dafciyaan ay rabaan iyagiina markaa aynan shartooda hadday shartoodana aanay ka aamin noqonaynin ee ay dhici karta inay markaas muslimiintii iyagoo gaalo kale ku sii jeedo iyay kuwo kale halkan uga isaga baqayaan inay markaa maal kula heshiiyaan oo sakada laga bixiyaa iyadu walmu'allafati quluubuhumtan bay ku soo daraan alimaamu albaqawi tafsiirkiisa oo ku soo darayaan amase dad iyagu muslimiin oo atraafta cadowga shishadiisa jiro oo imaamkuna ay ku adag tahay dadkaa inuu gaaro gaalada xaggaas jirta inuu gaarana ay ku adag tahay inuu dadka darfahaas joogo sakada uu siiyo si ay gaalada ula dagaalamaanay uga mashquuliyaan waa ku bixin karaa iyadana waxyaabahaas oo dhan baa soo gelaayo walmu'allafati quluubuhum ayb waalghaarimiina kuwa daynoobay dayntu laba nooc waay dayn oo xaallo ah iyo mid mu'ajalo ah dayntu haddii ay markaa xaallo inay tahay waa qasab marka qofka la siinayo oo khaarimnimo marka wax lagu siinayo sakada waa in dayntiisa hadda ay joogto dayn laba sano ka bacdi iyo saddex sano ka bacdi imaanayso sakada sanadkan la siin maayo isaga oo sakada hadday deyntii deyntiisu marka mid hadda joogto ay tahay waa la siin waxaa kaloo shardi ah deyntaas sababta uu ku galay waa inaynan macsi ahayn waa inaanay macsi ahayn hadday macsi uu ku galay macsidiina uunan ka towgad keenin lagama gudayo deynta sababtoo haddii laga gudo macsidiina loogu kaalmaynayay noqone allana wuxuu leeyahay walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan macsiduu ku galay laakiin hadda waa towgad keenay waana toosnaaday waa laga bixinaa markaas dayntu marka iyagu sidaasaa shardi ah ayb labadaasaa marka shardiba ugu muhiimsan inay xaallo tahay iyo inaan macsi lagu gelin haddii macsi lagu galay lagana toobad keenay waa la bixinaa iyadana markaa ayb waalghaarimiina wa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa waa jihaadka fii sabiililah haddii la idlaaqa jihaadka unbuu ku dhacayaa jihaadkii marka in lagu bixiyo oo qayb sakada jihaadka looga darbo looga diyaariyo xajkana bacdulculamaa baa ku daraanoo xadiidna waa ku soo arooray tirmidi uu warinayo oo nebigu uu leeyahay alxaju fii sabiili illaah ayb dadkii marka masaakiinta waxaysanin waa laga xajisiin karaa wabni sabiili kan sideedaad waaye musaafirka musaafirka isagana in la siiyo sideeddaa nooc baa la siiyaa marka dadka adniyadaa kuma jiraan qofka banu haashimkana kuma jiro gaalna la siin maayo allaahuma kii aan sheegnay maahane noocii baqawi uu tilmaamaya maaha ayb iyada marka qofka banu haashimka si lagu siinayaa iyadu ma laha oo haddii xataa uu caamil yahay oo zakada uu ka shaqeeya la siin maayo reer banu haashim zakada laga siin maayo waxba uu keeni doonaa middaas قال xدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آdم وهو يحيى بن آdم الكوفي أبو زكريا ثقة xاaفظ فاضل أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن حكيم بن جبير حكيم بن جبير الأسدي ضعيف رمي بالتشيع أخرج xadيiثه أصحاaب السنن الأربعة عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب أصحاب الكتب الستة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل قفكي ويديستو وله إسغو هيستو ما يغنيه وحد ديقيه jaaءa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa imaanayaa khumuushun jaaءa waxaa imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha khumuushun ayaa imaanayso diirnaan ow amase khuduushun yacnii xagatimo yaa imaanayaan ow amase kuduuxun nabarro nabarro ayaa imaanaya fii wajhi wejigiisa korkiisa ku yaalla faqiila yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy wamal ghinaa hodantinimadu maxay tahay qaala waxa uu yidhi hamsuuna dirhaman konton dirham ow qiimatuhaa ama wuxuu u dhigmo mina dahabi ah hinihii marka konton ayuu ku qadaray taqdiirkaasi hadda waxaa weeyaan mar walbaa inaanu jiri karin aad dhici karto qaala yaxyaa oo dadku isku wadaa waxba yani haninimada qofka qof walbaa haninimadiisa lama qadari karo waxaan loo qadari karin waxay tahay dadku isku dadku isku mas-uuliyaad ma aha dadku isku mas-uuliyaad ma ahan waxaa dhici karta nin inuu soddon carruura dhalay ninna inuu laba carruur ilmo ka haysto labadaa qof markaa wax ay ku deeqtoomi karaan isku mid ma aha ayb walidaalika xadiidka ma laga qaadanayo qinuhu waa intaas wixii ka yar maya wixii ka badan maya macnuhu sidaa marka loo qaadan maayo xadiidkana sanadkiisa ninkaa daciifka ah baa ku jiro nacam qaala yaxyaa yaxya bnu aadam wuxuu yidhi faqaala cabdullaahi bni cuثmaan lisufyaan wuxuu ku yidhi xifdii ana shucbata shucba laa yarwii ma warinaayo can xakiimi bni jubayr waxba kama wariyo faqaala sufyaan wuxuu yidhi qad xadaanaahu zubaydun yaa noo sheegay can muxamed bni cabdiraxmaan bni yaziid iyo noogaga tilmaamay shaaraxana marka aad buu u dhigayaa xadiidkan iyo ishaysadkiisa iyo xaafid ulmundiri ayaa aad buu usii caddeeyey weliba nacam ninkaa marka xakiim ibnu jubayrkaasna dartiis ayaa xadiidka war badan uu uga taagan yahay nacam sufyaan athawriyina riwaayadan uu tilmaamayo zubayd can moxamed ibni cabdiraxmaan ibni yaziid uu leeyahay khataabi wuxuu yidhi wadacafu alxadiida lilcillati alatii dakarahaa yaxya bnu aadam qaaluu ama maa rawaahu sufyaan falaysa fiihi bayaanu annahu asnadahu ma cadda inuu isnaadiyey sufyaan ayb inuu isnaadiyey xadiidka ilaa nabiga u gaarsiiye ma cadda ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama waa saxiix yeelaan u malayna isaga jumlooyinkan dambe iyo waxma ka hoosna waxba kuma qabanin baabun fi zakaati zakadiibu u baab yahay marka haninimada un waxaa xad un u ah waxaa weeyaan curfiga un qofka yacni hadda ninkii hinaha iyagu ama faqriga culimmada shaaficiyada waxay ku xadeeyaan daruuriyaadkiisa wax aan ku filnayn qofka yacni wax isaga ku filan aan heli karin maal ahaan ugu filan ama kasab ahaan ugu filan qofkaan heli karin qofkii maalan maalkii maba haystaba laakiin kasab oo ku soo shaqeeyo ayuu heli karaa hani baa lagu tiridaa ninkaas gurigiisa ayaanu maalba oo lene ninkan maalan xirfaduu yaqaanaa shaqadaas iyo xirfadaasna maanta waa buuxdaa suuqa hadduu gurigiisa ka dhaqaaqo maanta wuxuu soo hoyn karaa lacag badan isagoo ku filan ninkaa maxaa la dhahayaa waa hani ninkaas in xool haysto maxaa yeele wuxuu ku deeqtoomi karaa waxa lagu deeqtoomayo imaa inay maal ahaato wa imaa inay ahaato kasab labadaa in lagu deeqtoomo haddii marka kasab uu ku deeqtoomana aanu haysanin maalna uunan haysanin qofkaadda waa faqiir ayb taa un marka in lagu xadeeyaa marka yaa ugu roon قال xدثنا cبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن cطاء بن يساaر عن رجل من بني أسد أنه قاaل ninkan صحاaبي waay marka wax uma dhimayso مubhamnimadiisa أنhu qاaلa waxa uu yidhi نزلتu أna وأهلي aniga ehelkaygii baa degnay ببaقيiع الغرqب baanu degnay meeshaas baقيiع الغرqب layraa qاala lii أهلي ehelkaygii baa waxay igu yidhaahdeen idhab tg ilىa rasuuliالlahi rasuulka u tag faslhu lanaa noo soo weydii shay-an wax na'kuluhu aan cunno fajacaluu waxay gudagaleen markaa yadkuruuna inay sheeg sheegayaan min xaajatihim xaajadooda iyo baahidooda inay ka sheekaynayaanay sheegayaan bay gudagaleen fadahabtu ilaa rasuulillaahi baan u tegey sala allahu calayh waali wasalam fawajadtu cindahu rajulan nin baan agtiisa ku arkay yas'alhu weydiinayo warasuulullahi sala allahu calayh waali wasalamna yaquulu uu dhahayo laa ajidu maa ucdiika laa ajidu anigu ma helayo maa ucdiika waxaan ku siiye heli maayo yacnii nin baa markuu meeshii tegey nebigu wuxuu arkay isagoo nin uu la joogo ee rasuul alla waxa siiye waxaan ku siiye ma hayo uu leeyahay faqaala rasuulullahi sal ll ly salam nebigu waxa uu yidhi markaa fatawalla rajulu ninkii waa jeestay canhu nebiga xaggiisii buu ka jeestay oo huwa isaga oo muqdaman la carageliyey huwa yaquulu u dhahaya lacamrii saasuu idiin dhigaa lacamrii baaqi ahaanshadayda ama cumrigeedan ku dhaartee innaka latucdii man shi'ta innaka adiga latucdii waxaad siinaysaa man shi'ta ciddaad doonto bani aadamka haddaan wax la siino waa iska dhib badan yihiin ayb markaa markuu yidhi oray waxba kuumahay aan ku siiyo waa iska jeestay isagoo dhahaya marka ciddaad rabtaad wax siinaysaa cidda aad doonto yaad adigu wax siinaysaa marka nebigii baa sidaa la leeyahay marka bani aadam maxaad malaynaya hadda joogo marka qofka wax bixinaayana uusan nebiba ahaynba nebigana aanu gaaraynin marka dan looma galo waa un la dadaalaa oo keliya dad haddii wax lagugu dhiibo sidii cadaalada ilaahay kugu ogyahay u sii meelaha hadday kaa caayaan dhib male markaas daaduu sidii ilaahay kugu ogyahay wax u bixiso faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi yaqdabu calaya korkaygii buu ku caroonayaa calaa alla ajida inaanan helaynin maa ucdiihi waxaan siiyo inaanan helaynin wax aan siiyo yuu korkayga ugu caroonayaa man sa'ala qofkii weydiistoo minkum xaala uu idinka idinka mid yahay walahu uuqiyatun isagoo markaa uuqiyad haysto uuqiyad uuqiyaddu waa afartan dirham ow amase cidluhaa wax u dhigmo faqad sa'ala ninkaa waa weydiiyey ilxaafan celcelin buu wax ku weydiiyey baryo yacnii celcelin badan buu ninkaa wax ku su'aashay qaala alasadiyu yacni ilxaafan ay mulxifan isagoo celcelinaya su-aashii qaala alasadiyu waxa uu yidhi markaa asadii faqultu lalaqxatun ninkii markaa bani asadka reer bani asadka ahaabaa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi lalaqxatun hal irmaan oo lana annaga noo sugnaataa khayrun ka khayr badan min uuqiyatin uuqiyad dayb wal uuqiyatu uuqiyadduna arbacuuna dirhaman weeyaan afartan dirham markii nebiga sidaa dhahaya uu maqlay buu wuxuu yidhi hal irmaan oo noo joogto yaa waxay ka khayr badan tahay yuu yidhi uuqiyad afartan dirham iyadaa ka khayr badan marka yacni aniguna marka hina iyo hodantinnimaan haysanaayuu leeyahy marka warkaa marka uu maqlay marka is sii daaya laqxadu marka waxaa weyaan hasha caanaha leh waa hal irmaan qaala waxa uu yidhi farajactu waan laabtay walam as'alhu nebiga waxba ma aanan weydiisanin faqadima calaa rasuuliillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa u yimid markaa u soo galay bacda daalika kaagaas kadib shaciirun baa u timid heeb iyo wazabiibun zabiib faqasama lanaa wuu noo qaybiyey minhu kaa xaggiisa wax nooga qaybiyey oo kamaa qaala xataa aqnaana allaahu ilaa alla uuna deeqay subxaanahu wa tacaala markaa ninkan su-aashii waa iska dhaafay ilaahay waxbuuba siiyeyba marka ninkii isdhowro oo qani iska yeelo oo iska yacnii dadka su-aashooda ka dhowrsado ilaahay waxwaa siinayaa isaga ayb qofka saasaan un laga rabaa qaala abu daawuud haakada rawaahu hawriyu kama qaala maalikun siduu maalig yidhi oo kaleu hawri u wariyey qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid وهiشhاaم بن cmاar qاaل أخبرnا cبدالرحمaن بن أbي الرiجاaل qتyبة iyo هiشhاaم بن cmاar qاaل أخبرnا cبدالرحمaن بن أbي الرiجاaل وهuو نزيل الثبور صدوq رbma أخطأ أkhرج xadيiثه أصحاaب السنن الأربcة عن cmاaرة بن غزية وهuو لا بأس bه وriwاaيaته عن أنس المرسلة أkرج xadيiثه البخhاaرiيu تacليqا ومسلم وأصحاaب السنن الأربcة can cabdiraxmaan bni abi saciidin اlkhudriyi wahuwa iqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan muslim alarbaca can abiihi oo abu saciidin اlkhudri ah qaala qaala rasuulu llahi sala اllahu alيyh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi man sa'ala qofkii weydiistay walow isagoo hay oo isagoo ay u sugnaatay qiimatu uuqiyatin uuqiyad qiimaheed faqad alxafa su-aashii waa ku celceliyey qofkaasi oo baryihii buu badiyey faqultu waxaan idhi naaqatii hashayda alyaaquutatu ahayd hashaydii yaaquutada la dhihi jiray alyaaquuta marka waa isim waa calam hashiisii marka inay calam ku tahay hiya iyadu khayrun min uuqiyatin uuqiyadu ay ka khayr badan tahay qaala hishaamin khayrun min arbaciina dirhaman afartan dirhamyadaa ka khayr badan farajactu waan laabtay falam as'alhu shayan waxaama aanan weydiisanin zaada hishaamun fii xadiidihi wa kaanat aluuqiyatu calaa caadi rasuuli illahi sal ll ly slam arbaciina dirhaman bay ahayd qaala xadaanaa cabdullaahi bni muxamedin alnufayliyu huwa abu jacfar alnufayliyu iqatun akhraja xadiiahu muslimun akhraja xadiiahu muslim abu daawuud atirmidiyu wاnnasaa'iyu qaala ahbaranaa miskiinu miskiin bni bukayr alxaraaniyu saduuqun yuqdi وkana صaaxiba xadiiث أkhraجa xadiiثahu الbukhaariyu وmuslim وأbu dawuud والنasaaئiyu qaala أkhbarana mxamed bn الmuhaajir wahuwa اlansaariyu ثiqaة أkhraجa xadiiثahu الbukhaariyu fi الأdب الmfrad وmuslim والأrbcة can رabيcaةa bni يزيid wahuwa الdimashqiyu أbu شhucayb alإyaadiyu الqasiir ثiqaة caabid أkhraجa xadiiثahu أصxaabu الsunan الأrbcة can abi kabshata asaluuliy wahuwa iqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wabu daawuud watirmidiyu wannasaa'iyu qaala akhbaranaa sahlu bnu alxandaliya qaala qadima calaa rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxaa u soo galay cuyaynatu bnu xusnin walaqracu bnu xaabis waa laba oday oo markaa qabaa'ilkii waaweynaa markaa hadafaan iyo fasaare iyo kala xukumi jiray fasa'alaahu way su'aaleen waxbay weydiiyeen fa amara lahumaa nebiga wuxuu u amray bimaa sa'alaa wixii ay su'aasheen wa amara mucaawiyata mucaawiye ayuuna amray fakataba lahumaa wuxuu u qoray bimaa sa'alaa wixii ay weydiisteen ayuu u qoray oo warqad buu u qoray mucaawiye marka nebiga kaatibkiisii buu ahaa markaa dadkaan warqad u qoray buu yidhi warqad baa marka loo qoray wixii ay markaa su'aasheen baa loogu qoray faama alaqracu bnu xaabis faakhada kitaabahu kitaabkiisii waa qaatay warqadiisii fallafahu waa duuduubay fii cimaamatihi buu ku duuduubtay wandalaqa waana iska tegey wa amaa cuyaynatu cuyayne faakhada kitaabahu warqadiisii waa qaatay wa ata nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigiibuu u yimid makaanahu booskiisiibuu ugu yimid faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow ataraaniima waxaad ii arkaysaa ood ii malaynaysaa xaamilan ilaa qowmii qowmkayga inaan u qaadayo kitaaban warqad laa adrii aanan garanaynin maa fiihi wax ku yaallo ka saxiifati almutalammisi mutalammis ninkii la dhihi jiray warqaddiisii oo kale ah saxiifatu almutalammis waa nin markaa carabtu ay ku maahmaahi jirtayoo shaacir buu ahaa nin boqora buu marka aad u hujuumayoo uu caayey oo gabay ku caayey markii dambe waa dambe unba wadana wax uga soo baahdayoo markaa marka u soo baahday ninkii boqorka ah wuxuu yidhi warqad baan kuu qorayaa yidhi waxbaan ku seenayaa warqaddan qaadee qoladaas u tagu yidhi marka warqaddii buu marka u qoray waa isku duuduubay orod qaad buu yidhi meeshaas geey waxbaa lagu seenayaa marka waxaad rabto warqaddii buu qaaday cabaar markuu socduu is yidhi war warqaddan bal iska fiiri waxa ku yaalla warqaddii buu sidaan u furay in la dilaa ku taallo meel buu iskaga tuuray horena waa u dhuuntay waa iskaga tegi carabta marka way ku mahmaadaan marka saxiifat lmutalamis kaasaa marka la yidhaha ninkaa mutalamiska warqaddii loo loo dhigay oo kale nacam marka ninkani wuxuu leeyahay moxamedowma waxaad u malaynaysaa inaan qoomkayga u qaadayo warqad aanan ogeyn waxa ku yaallo oo xataa halla dilo inay ku taala aanan ogeynuu leeyahay naam allah mustacaan fa akhbara mucaawiyatu mucaawiya markaa wuxuu u sheegay biqowlihi warkiisaas rasuul allahi sala allahu calayh ali wasalam uu gaarsiiyey faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi man sa'ala ayb faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi man sa'ala qofkii weydiisto wa cindahu isagoo agtiisa uu yahay maa yuqniihi wax deeqayo fa inamaa yastakfiru wuxuu un badsanayaa min annaari naar unbuu badsanayaa wqaala nufayliyu fii mowdicin aakhar min jamri jahanam ayuu badsanayaa faqaaluu yaa rasuula allah wamaa yuqniihi oo qofka maxaa deeqo waqaala nufayliyu fii mowdicin aakhar wamalhinaa hodantinimadu waa maxay alladii laa yenbagii aynan habboonayn macahu hodantinimada la jirhkeeda almas'alatu su'aasha aynan habboonayn qaala waxa uu yidhi qadru maa yuqadiihi wa yucashiihi huwa hodantinimadu qadru maa yuqadiihi wax qadaysiiyo wa yucashiihi cashaysiiyo ayb wax qadaysiiyo oo cashaysiiyo dee uu haysto bisu ah intaan marka afartankii dirham waa laga soo hoos maray sooma aragti wa qaala nufayliyu fii mowdicin aakhar an yakuuna lahu waa inay u ahaato shibacu yowmin maalin dharageed iyo leylatin habeen aw amase leylatin wa yowmin wkaana xadaanaa bihi uu noo sheegay nufayli mukhtasaran xadiidka isagoo la ikhtisaariyey cala hadihi اlalfaadi allatii dukirat alfaadahan marka iyadoo laga ikhtisaariyey ayuu abu jacfar annufayliyu xadiidkana noo sheegay adiikan mxuukaa wuxuu tilmaamayaa marka hodantinimadu inay tahay qofka xaajadiisii habeenkaa iyo maalinta hadduu haysto daruuriyaadki iyo xaajiyaadkii bis waayo waa hani inuu wax weydiistaa ma aha masaladuna marka wuu keeni doonaa in ay khatar ay tahay dadku hadda waa caadaysteen baryada iyo su-aasha nin baa gurigiisa ka soo dhaqaaqayo marka shaxaad buu u soo socdaa shaxaadkii marka magacii yaa laga beddelay oo yacni baryadii iyo mas'aladii iyo tuugsi waa laga beddelay oo qofka hadda haddii la yidhaha warniga tuugsi miyaad u dhaqaaqaysaa mayma tuugsanaya waa shaxaatabayaa ayuu leeyahay waxay ku kala duwan yihiin shaxaata iyo yacni iyo iyo marka mas'ale iyo baryo waxba kuma kala gedisna ayb ruuxu marka inuu baryo badsadaa ma aha ayb dan un inay u geysa maahani ama nin suldaana inuu wax weydiisanayo maahani ila ninka suldaankaa maalka uu haayo qofka waxbuu ku leeyahay isaga laftirkiisa marka waa la weydiisan karaa ninka suldaanka ah ayb ama inay markaa daruuro iyo xaajo kuu keento maahani haddana badsi umbaa loo warsanayaa qofkii haddii xataa ay dan haysa maanta markii uu yidhaa war ilmihibaa sidan iga ah haddii wuxuu maanta ku filan la siiyo orodoo orod bax ilmahaada da ugu shidan la yidhaahdo haddana mid kale hadduu waddada ku arko waa ku qabanaya haddana mid saddexaad sidoo kale mid afaraad sidoo kale maxaa dhaca haddii la yidhaha berri iyo berri dambeeye maalinka ku xiga wuxuu berrina waa taagan yahay taas iyagu marka khatar wa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama qaala aqbaranaa cabdullaahi yani bna cumara bni ghanin huwa rucayniyu abu cabdiraxmaan qaadi ifriqiya wafaqahu bnu yuunus ayaa tawfiiqiyey walam yacrifhu abu xaatim abuu xaatimna jahaalu ku xukumay وأفرض بن حباn في تضعيiفihi iبن حbاanna aad bu u تضعiifiyey isaga waa ka xadgudb عن عبدالرحمن بن زياد هو عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي هو ضعيiف طيب كثير العباadة أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث السدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه ولي وسلم النبي الأمد فبايعته وأن لم يبايعوه وذكر حديثا طويلا حديث غير بوشاغي faataahu rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi acdinii isii min asadaqati sadaqada wax iga sii faqaala lahu rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi ina allaha alle lam yarda lam yarda ugama uunan raalli noqonin bixukmi nebiyin sadaqadii nebi xugunkii walaa hayrihi nebi hayrkii xugunkiina ugama uunan raalli noqonin fi sadaqaati sadaqaadkii xataa xakama fiiha ilaa uu xukumay alle sadaqadii huwa isaga fajaza'ahaa waa kala googooyey amaaniyata ajzaa'in siddeed qayba u kala googooyey fain kunta haddaad tahay min tilka alajzaa'i qaybahaas haddaad ka mid tahay acdaytuka waan ku siinayaa xaqaka adiga xaqaaga waa kaa siinayaa haddaad ka mid tahay radaadan ka mid ahayna ka leexo xadiidkan marka waa daciif isagoo cabdiraxmaan ibni ziyaad baa ku jiro قال xdثna cثmaan بن أbي شhybة وزhayr بن xrb qاala أخbarna jrيir عن الأعmش عن أbي صاaلح عن أbي هurayرaةa qاal qاala rasuul الlah slى الlه عليه لي وsلم layse الmiskiinu miskiinku ma aha aladii midka taruduhu ay celcelinayso atamratu halka timir iyo وtamrataani labada timir wlaklatu cunista cunista luqmada yani wlaklataani labada luqmadood walaakina اlmiskiina miskiinka aladii midka weeyaan laa yasأl الnaasa dadka aan weydiisanaynin شhayئa wax walaa yafduluuna bihi aynan ku baraarugaynin fayucduunahu markaa ay siiyaan yani fayucduuhu saam idin dhiga ya fayucduunahu markaa ay siiyaan nacam marka wuxuu leeyahay miskiinkii marka waa midkaas marka waxa badan isagu aanan haysanin oo haddana aan dadka baryaynin oo aan dadka wax weydiisanaynin miskiinka isagu kaa weeyaan ama midka dadka baryaayo yacni ma aan macnaheedu inaanu miskiin ahayn kan dadka baryaayo laftirkiisee laakiin midkaa dadku way arkayaan dhugna dhug bayna u leeyihiin laakiin midkan kale sidaa ma aha isagu fayucduunadaas marka nuunkaa meesha sii u keenay waa fayucduuhudaasaad moodaa inay roon tahay oo nuunta laga jaro wax fayucduuhu oo u dhigaayo ma jirtaa kutubaha qال xdثna مسدد وعbayd اللh بن cمر وأbو كامل المعنى أي المعنى واaحد qالوا أخبرna cبدالواحد بن زياد qال أخبرna معمر عن الزهري عن أbي سلمة عن أbي هريرة qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم مثله qاaل wxuu yihi وlaakiنa المiskiina miskiinka almتacaفiف waaye dhkan dhowrsado almتacaفiفu waaye zaada musadadun wuxuu ku dara fii xadiidihi laysa lahu maa yastaghnii bihi laysa lahu uma sugnaanin isaga maa yastaghnii bihi wax uu ku deeqtoomo kaan haysanin waaye alladii laa yas'alu kaan wax weydiisanaynin waaye walaa yuclamu aan la ogayn bixaajatihi dantiisa iyo baahidiisana kaan la ogayn weeyaan fayutasadaqa calayhi markaa marka lagu sadaqaysto isaga fayutasadaqa calayhi oo isaga markaa lagu sadaqaysto fa'da sababiye waay marka yutasadaqada marka waa ficil mudaarico mansuuba buu noqonayaa marka fa yutasadaqa saam idiin dabdinana kii hore laftirkiisa fayucduuna muxuu nuunka u geliyeyna haddii ay tahay ficilka mudaaric hadduu mansuub yahay afcaalulkhamsana yahay maxaa lagu nasbi jirayna xadfu nuun sooma uunan ahayn inuu jaray ahayd marka kolley in la fiiriyay u baahan tahay nafyina waa cuskaday oo marka walaa yafduluuna bihi sida kanba uu laa yas'alu walaa yuclamu bixaajatihi oo u cuskaday fayutasadaqa calayhi fadaaka kaagaasi almaxruumu weeyaan midkaas maxruumkii qur-aanka lagu sheego lisaa'ili walmaxruum kii la yidhi wa su-aashii baa laga hoojiyey oo midkaa isaga yani waxaa weeyaan su-aashii baa laga hoojiyey wax la siiyo mudan yahay walam yadkur musadadun ma sheegin almutacafifa aladii laa yas'al qaala abu daawuud rawaa hada alxadiida moxamed bnu hawr wacabdurazaaq can macmarin wajacala almaxruuma waxay ka dhigeen min kalaami zuhriyi huwa asaxu ayb fadalika almaxruumu waa min kalaami zuhri قال xdثna مسدد qال أخبرna عيسى بن يuنس qال أخبرna هiشhام بن cروة عن أbيه عن عubayd اللahi بن عdي بن الkhyاar qاal أخبرnii رajuلaani labadan nin marka waa صaxaabaday ka mid yihiin halkan marka saaxibu kitaabi الmhadب abu isxaaq الshiraaزi mursal ahaanuu ka dhigay xadiidkan markuu soo aroorinaya si mursal ah buu u soo arooriyey alimaamu nawowina wuxuu yidhi sanaaco saxiixa ma ahan sidaan ma hagaagsana maxaa yeelay labadan nin waa saxaabo mubhamnimadoodana waxba ma dhibayso yidhi marka in mursal waayo la yidhaha meesha maba taalba marka ahbaranii rajulaani laba nin baa ii sheegeen asxaabta ka mida yacni annahumaa iyaga atayaa annebiya baabka inay saxaabe yihiin waa caddahay أنهma أtya النبي sلى الله عليه لي وsلم nebigii bay u yimaadeen fي xajaة الwadاac wahuwa isaga oo yaqsimu qaybinaayo asadaqata sadaqadii fasa'alaahu way su'aaleen minhaa sadaqadii bay wax ka weydiiyeen farafaca fiinaa wuu nagu kor yeelay albasara aragga wakhafadahu waa nagu raariciyey kor iyo hoos buu naga eegay fara'aanaa wuxuuna arkay jaldayni laba ninoo xoog la inaan nahay ayb faqaala wuxuu yidhi in shi'tumaa haddaad doontaan acdaytukumaa waan idin siinayaa walaa xada fiihaa dheefna kuma laha sadaqada uguma sugna liqaniyin qof wax haysto iyo walaa liqawiyin mid awood lahoo muktasibin wax kasban karo alkaaba marka waxaa laga qaadanayaa marka qofku haddaanu hadda maal haysanin laakiin uu keensan kara maalkii oo kasab uu heli karo oo shaqadii uu awood u leeyahay maal la siinayo maxaa yeelay ninkan haniyun bilkasbi wa kasabkuu hani ku yahay hinaha marka iyo odantinimada waxay tahay hinan bilmaal wa hinan bilkasbi ninkan marka isagaan shaqaysanaynin wey laakiin waa haddii shaqadu ay taallo way ninkan farsamadii waa haayaa shaqadii waa inay jirto wayn haddii beledkiiba shaqadaas lagala yahay markaa waa la siinayaa ninkan walidalika marka faqiirku marka tacriifkiisu waxaa weeyaan aladii laa yaqdiru calaa maa yaqacu mowqican min kifaayatihi laa bimaalin walaa bikasbin imaamu shaafici saas u dhahaya ayb ninka qawiga marka hadduusan muktasib ahaynoo marka aan waxba kasban karin maalan ninka nin xariif oo tijaarada yaqaan waaya laakiin maal oo ku tijaaraysta ma leh ninkaa waxaa weeyaan xirfadda keligeed waxtari mayso zakadii baa la siinayaa maal isaga uu kuga tijaaraysan karaa weliba la siinayaa orod shaqaysaa laleeyay mar dambena zake la siin maayo markaa allaahuma inuu maalkii baaba'ay maahani sidaasaa marka aimada shaaficiyadu saasay ayay leeyihiin ninka faqiirka ah waxaa la siin karaa zako aad u badan oo markaa isaga lagu maalgelinayo ninka faqiirka maal isaga maalgelin u noqon karo zakada waa laga siin karaa hadafka sakaduna waxay tahay ninkan inuu xistaran laho oo sanada dambe ama sanadaha dambe isaga uu zako dhiibaba haddii la yidhaha sakada loo qayb qaybshae marka ninkan maanta labaatan dollar ama toban dollar ha la siiyo waxba u tari maysa inuu isaga maanta cuno berina sidii uu baahida u qabo yaa laga yaaba marka ninka haddii uu qawi yahay oo awood leeyahay ama yacni nin xirfadle uu yahay faqiirna uu yahay zakadii in laga siiyo xirfadiisaas marka uu ku samaysan karo qaala xadaanaa cabaad bnu muusa alambaariyu alkhataliyu qaala ahbarana ibraahim yacni bna sacdin qaala ahbaranii abi can rayxaan can rayxaana bni yaziidin can cabdillaahi bni camrin can اnabiy sal ly slam qaal laa taxilu sadaqatu sadaqada ma xalaalaha likhaniyin uma xalaalaha qof waxhaysto walaa lidii miratin awood mid leh ma sadaqadii uma xalaal aha sawiyin oo markaa yacnii xoog leh ayb lidii miratan yacni ay lidii quwatin mid quwale sawiyin ee markaa xagga jismigana ka eg ayb ayb iyagoo kuwaa ma lahan saasuu leeyahay xadiidkan marka uu leeyahay laa taxilu sadaqatu lihaniyin cumuumkan marka waxbaa ka baxaayo uuna sheegi doonaa cumuumka nin hani ee xoola haysto zake lagumala yacni zake ma qaadan karo marka la leeyahay waa haddaanu shan sifo uu ku qaadan karou keeni doonaa abu daawud caamil inuu yahay shaqaala waa sakadii buu ka soo shaqeeyey waa la siina waa qaazi waa nin duulayo waa xoola isagu waa haystaa laakiin maanta jihaaduu ku jiraa jihaadkiisa marka in lagu qalabeeyo loo diyaariyo waa leeyahay walow isaga waxaa haysta haddii la doono waa musaafir si waa u qani laakiin maanta hantidiisii ma gaari karo loomana soo diri karo wayna ka go'day waa qaadana waa gatay ninkii sadaqada sakada la siiyaa suuqa dhigtay alaabtiisii waa ka gatay sakaad haysataay dhig la dhihi maayo intaa shantaas qaab waa ku qaadan karaa waxaa loo jeedaa yani laa taxilu asadaqatu liqaniyin bimacnaa wasfi faqiirnimo ku qaadan maayo tilmaan kale waa ku qaadan karaa qaala abu daawuud rawaahu sufyaanu can sacdi bni ibraahim kamaa qaala ibraahim siduu yidhi warawaahu shucbatu can sacdin qaala lidii miratin qawiyin walaxaadiiu ukhar axaadiidta kale can اnabiy sal l slam bacduhaa qaarkeed lidii miratin yay ahaatay وbacduhaana lidii miratin sawiyin waqaala caطaaءu bnu زuhayrin inahu laqiya cabdالlahi bni camrin buu la kulmay faqaala ina الصadaqaةa laa taxilu liqawiyin walaa lidii miratin sawiyin isku macaani baabun ay hada kani baabun baab weyaan man yajuuzu lahu yay u bannaan yahay akhdu الصadaqati man yajuuzu yay u bannaan tahay akhdu sadaqati sadaqada qaadashadeeda wahuwa isaga oo haniyun xoola haysto man yajuusu lahu akhdu sadaqati man yajuusu lahu akhda sadaqati wahuwa haniyun baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qofka yajuusu ay u bannaan tahay huwa isaguba akhdu sadaqati akhda sadaqati sadaqada qaadashadeeda ay u bannaan tahay lahu isaga wahuwa isaga oo haniyun xoola haysto qofkii isagoo haniya sadaqadeeda inuu qaataa ay u bannaan tahay kee waayo midkaas marka qaala xadaanaa cabdullaahi bni maslama can malikin can zayd bni aslam can caطaa'i bni yasaar ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama qaal laa taxilu sadaqatu sadaqada uma xalaal aha lihaniyin hani ilaa lihamsatin shan mooyaane liqaasin fii sabiili illaahi kuu ilaahay jidkiisa markaa ku duulayo ow licaamilin calayhaa mid ka shaqaynaya sadaqadii ow liqaarimin ama mid deynoobay isagoo hadda ilmihiisa waa iska biilan karaa laakiin deyn ayaa cuslaysay isagoo hani abuu qaarimnimo ku qaadan karaa ow lirajulin ama nin ishtaraahaa iibsaday bimaalihi maalkiisa ku soo gatay ayb ow amase lirajulin nin kaana lahu jaarun deris oo u sugnaaday deriska oo miskiinun miskiin ah fatusaddiqa cala almiskiini miskiinkaa lagu sadaqaysto korkiisa fa ahdaaha almiskiinu miskiinkiina uu hadiyeeyey lilhaniyi uu hadiyeeyey nin miskiinoo faqiira zake la siiyey markaasuu hadiyeeyey wuxuu u hadiyeeyey marka nin deriskiisao hani ah waa qaadan karaa markaa shantaa unbaa marka uu sheegay xadiidkan imaam maalik fi lmuwaddac buu ku soo saaray isagoo mursalo sidaanoo kale ah hadda riwaayadan waa mursale ogow can caطaaء bni yasaar ana rasuul اllahi riwaayadan hadda waa mursal caطaa bni yasaar waa taabici ana rasuul اllahi buu leeyahay marka waa suuradaani marka waa mursal imaamu maaligna xadiidka saanu ku soo saaro can طariiqi maalik iyaaba abu daawuud xadiidka uu ka soo saaray ibnu cabdilbar waxuu tilmaamay laakiin in maalig yani irsaalnimada ibnu cuyayna iyo ismaaciil ibnu umaya ku mutaabaceeyeen oo iyaguna mursal ahaan u soo saareen macmar iyo rag kalena xadiidka isagoo mutasilay soo saareene can caطaa can abi saciid xadiidka marka waa saxiix waana riwaayada riwaayada weeyaan hadda abu daawuud oo dabageliyeyba qaala xadaثana alxasan bnu caliyin qaala akhbarana cabdالraزaaq qaala anba'na macmarun can zayd bni aslam can caطاء bni yasaar can abi saciidin اlkhudriyi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam bimacnaahu qaala abu daawuud marka riwaayadan marka waa kaasaa iyadoo wuxuu haddana kuu keenay mutasil ah qaala abu daawuud warawaahu ibnu cuyaynata can zaydin kamaa qaala maalikun sidii uu yidhi oo kale u wariyey warawaahu اthawriyu can zaydin qaala xadaanii اhabtu can الnabiy sal ا slam sufyaanna sidan buu u wariyey thawri sufyaan اthawri marka xadiidka isaga yani saxa mursalan oo mawsuulan labadaba waa u ansaxay قال xدثنا محمد بن cوف الطائي قال أخبرنا الفiryاaبي قال أخبرنا سفyان عن عمران الباrقي عن caطية عن أبي سعيد قال qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa taxilu sadaqatu sadaqada uma xalaal aha ligqaniyin mid waxhaysto ilaa fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa mooyaane inuu ku jiro aw ibni sabiili musaafir inuu yahay oo mase jaarin deris faqiirin oo faqiir ah yutasadaqu calayhi lagu sadaqaysanayo fayuhdii laka adiga kuu hadiyeynayo ow yadcuuka ama intou kuu yeero sadaqadii ku cunsiinayo wax kaa siinayo qaala abu daawuud rawaahu firaasun wabnu abi layla can caطiyata can abi saciidin can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam milahu isagoo kale wariyey baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kam yucdi rajulu kam yucطa rajulu waaxidu kam yucdaa imisaa la siinayaa arajulu waaxidu halka nin min azakaati laga siinayaa halka qof meeqaa sakada laga siinayaa ma in loo yareeyaa ma in loo badiyaa imisaa laga siin karaa madaahibta qaarba macno ayay qabaanoo qaarba siday yidhaahdaan madabka imaam alimaamu shaafici wuxuu isagu qabaa inaanay xad lahayn intii isaga baahidiisa dabooli karta in la siin karo bal inta xoolo badan la siiyo ayaa la dhihi karaa orada xoolahan tacbo faqiirnimada uga bax ayaa la dhihi karaa xataa haddii uu xirfad leeyahayna inta lacagtii sakada la siiyo la yidhaahdo orada ku iibso tukaan ama meel iyo wax ku furo miis iyo ku furo shaqaysan mayo hadda ka bacdi marka uma xadidna qaala xadaana xasan bnu mxamed bni صabax qaala akbaranaa abu nucaym qaala xadaanii saciid bni cubaydin الطaa'iyu can bushayr bni yasaar wazacma ana rajula min alansaari waxuu sheegtay nin ansaarta ka mida yuqaalu lahu la yidhaahdo sahl bnu abi xakma ahbarahu inuu u sheegay ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga wadaahu inuu diye ahaan u siiyey bimi'atin boqol oo min ibili sadaqati sakadii geeleedii ka mid ah yacnii diyat alansaariyi ansaariga diyadiisa alladii qutila bikhaybar lagu dilay qisadan waa ninkii yanii khaybar lagu dilay xuwayisa iyo muxayisa iyo cabdiraxmaan ibni sahal yaa wada socdeen cabdullahi ibni sahal baa la dilay markii la dilay oo yahuudi ay meeshaa ku dileen ayaa nebigii ay u yimaadeen ninkii dhiig ku galgalanayaan aragnay dhaheen markaasna yahuudda hadda khaybar waa lagu maamulayay iyaga yahuuddii baa marka loo ciddiray waxaa la yidhi marka qoladan baa marka waxaa la yidhi idinka dhaarta yahuud marka korkooda dhaar ku mara inay ninkan idinka dileen konton dhaarood mara diyadiinnaad helaysaan markaas inaan rasuulka ilaahi nabi waxma aanan u jeedin yahuud baa marka wuxuu leeyi yidhi nebiga dhaarta iyagay ku wareegaysaa konton dhaarood bay idiin dhaaranayaan watabra'ukum yahuudina sidaabay beri idinkaga noqonaysaa marka waxba la yeeli maayo ee rasuulka ilaahay nimankan waa yahuuday dhaheen dhaar maxay dhaar mayay u baahayaan konton dhaarood maxay la tahay nebigii hadda markii iyagiina inaynan dhaaranaynin ou arkay dhaartii yahuuddana aynan ku qanacsanayn boqol halaad oo geeli sakada ayuu ka siiyey ninkaa biyo uga dhigay ordaha boqolkan wata buu yidhi marka ruux muslima marka dhiiggiisa meel cidlaa marka ma inuu dhacaan ma ahan qofkan marka qoladii lagu sheegtayna waxa laguma hubo markaa nebiga dee u cadaalad falaa walba yahuuday ahaayeen xoolaha ka soo dhaca keena waa awoodi kare inuu dadkan qasbo oo xoolaha xoog uga qaada yahuud markaa waaba loo taliyeyba yahuuddu markaas haddana maca daalika yacni waxaa weeyaan gaal iyo muslimba nebiga sharcigan buu ku xukumi jiray ayb sharci haddaad aragta marka qolo walbaa xugun gaara u samaynayo waa iska qaanuunulqaabaad waxaas sharci ma ahan jaahilnimadaasna laguma sheegi karo shareeco islaam jaahilnimada noocaasa shareeco islaam ma lagu tilmaami karo sharci islaam ma aha sharci islaamka waxaa weeyaan cadaaladdu ruux kastay waajib u tahay qof kastay waajib ku tahay cid kastaa lagu fulinayo ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado marka haddii qofkan dhiiggiisii laysku tuuray iyagiina dhaartii ka cabsadeen kuwana aanay dhaartii dhaartoodii aynan yacnii aynan ku aan lagu qancin nebigu marka jeebkiisuu diyadii ka dhiibay marka yacnii xoolihii uu hayey sakada ayuu geenaa marka uu diyadii ka bixiyey boqolkaas halaad boqolka halaad marka hadda maxalushaahidka waxaa weeyaan qoys keliya ayaa boqol halaadoo geela la siiyey sakadaana laga soo bixiyey ogow xoolahaas marka hal nin in xoolo badan la siin karo sakay deliil u tahay marka baabun wayaada kani baabun baab weyaan maa tajuusu fiihi اlmas'alatu maa tajuusu waxay ku bannaan tahay fiihi maaga dhexdiisa almas'alatu su-aasha ay ku bannaan tahay baryadu maxay ku bannaan tahay قال xدثنا xفص بن cمر النمري قال أخبرنا شعبة عن عبدالملك بن عمyر عن زيد بن cقبة الفزاrي عن سmرة عن النبي sل اه عل سلم qاal الmasaaئل su'aalaha iyo baryada kuduuxun nabaro weeyaan ykdaxu bha الrajuل qofku markaa uu ku dhaawacayo wجهhu wejigiisa faman شhaaءa qofkii doono أbقاa calىa wejigiisa wuu u turaa oo wou baaqi yeelaa waman شhaaءa qofkii doonana taraka wuu ka tagaa ilaa an yas'ala rajulu ninka inuu weydiisanayo ma aha lidaa suldaanun nin saldanad u saaxiiba maamul nin u saaxiiba inuu wax weydiisanayo ma ahani ninka adiga madaxda kuu ahee ku xukumo waad dhihi kartaa warniga waxbaan u baahanahay isii maal isii maxaa yeeley ninkaas isaga baryada aad baryaysaa adde mas-uuluu kaa yahay xoolaha uu hayana waa xoola aad wax ka leedahay wa dhib male marka iyataa ow amase fii amrin arrin inuu weydiisanayo dhexdiisa laa yajidu aanu helaynin minhu amarkaa arrinkaa xaggiisa buddan deeqtoonaansho waaba mas'aladii qasab iyo daruuray ku noqotay markaa ha weydiisto markaa su-aashu inay xaaraan tahay qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa xamaad bnu zayd can haaruuna bni rabaabin qaala xadaanii kinaanat bnu qال xdثnي kinاnة بن نعyم الcadwي عن qبيiسة بن مkhاarق الهilاaليi qاal تaxmltu waxaan xambaartay xamaalة xamaalad xamaala waxaa leedaha laba qolo oo dagaalsan oo diriirsan qofkan inuu intuu xoolo soo qaato ama xoolihiisa ha noqdaan ama dayn uu soo qaaday ha noqdo yaa markaa uu ku heshiisiinaya labadaas qolo oo muslimiintoo dagaalamayso ninkaa marka waxaa weya mas-uuliyaddaa isa saaray oo xoolahaas dusha saartay sakadii waa qaadan karaa baryana waa baryo tegi karaan faataytu الnabiya salى اllahu عalayه ali wasalam nebigii baan u imid faqaala waxa uu yidhi aqim joog yaa qabiisatu qabiisow xataa taأtiyana sadaqatu intay sakada nooga imaanayso fana'mura laka markaa aan kuu amarno bihaa sakadii aan wax kaaga amarno uma qaala wuxuu yidhi yaa qabiisatu qabiisow ina almas'alata mas'aladu laa taxillu uma xalaal aha ilaa liaxadi alaaثatin saddex qofood midkood mooyaane saddex qof unbay baryadu xalaal u tahay rajulun nin taxamala xamaalatan xambaartay xamaalad faxallad lahu lmas'alatu su-aashii waa u xalaal noqotay isagu oo faxallad lahu ay u xalaal noqotay almas'alatu mas'aladii fasa'ala weydiistay xataa yusiibahaa intuu ka helo uu ka asiibo xoolihii markaa uu dadkaa ku heshiisiiyey uma yumsiku waa ka joogayaa markaa iyo warajulun nin asaabathu ay asiibtay jaa'ixatun aafo fajtaaxad ay jirid goysay maalahu maalkiisa faxallad lahu lmas'alatu way u xalaal noqotay markaa mas'aladii fasa'ala weydiistay xataa yusiiba intuu ka helayo qiwaaman wax toosiyo toosnaan yacnii wax isaga ku aado oo min cayshin nolol ah ow amase qaala sidaadan wax ku toos oo yacnii ku aadan oo min cayshin nolol ah warajulun iyo nin asaabathu faaqatun gaajo ay asiibtay xataa yaquula alaaatun ilaa saddex qofood ay yidhaahdaan min dawil xijaa kuwa caqliga u saaxiibkaa ka mid oo min qowmihi qowmkiisana ka mid ah ilaa ay ka yidhaahdaan qad asaabat fulaanan hebel waxaa asiibtay alfaaqatu gaajo faxallad lahu lmas'alatu su-aashii markaa ay u xalaal noqotay fasa'ala weydiistay xataa yusiiba intuu ka hela qiwaaman wax ku aadan min cayshin nolol ah ow amase sidaadan wax ku toosan min cayshin nolol ah uma yumsiku waa joogayaa waa ka haysanayaa su-aashii wamaa siwaahunna wuxuu intaa ka soo haray min almas'alati baryada ah yaa qabiisatu qabiisow suxtun bakti waayo waa xaaraan ya'kuluhaa saaxibuhaa qofkeeda uu cunayo suxtan xaaraannimo uu ku cunayo ninkii marka intaa aan ahayn dhibaatadaa aanay haynin oo baryo tagoo baryada shaqo ka dhigtaa xaaraan ayuu ku jiraa waxa uu cunayaana waa xaaraan sidaa buu leeyahay nebigu sala allahu alayh ali wasalam kabaryeelu qatar adiga laakiin hadhaad cid wax u weydiinaysa ka warran marka taasi iyada baryadama lagu tirana ruuxii maalan wuxuu soo arkay qof dhibaataysan masaajid oo kale ku istaagay markaasuu yidhi war qofkaa iyoma dadkaas ama meeshaas baa lagu dhibaataysan yahay ummaddii buu sadaqadii ku baraarujiyey sadaqadii buu ururiyey dadkiibuu gaarsiiyey ninkaasi shaafic waaye waa nin khayr iyo wanaag ku shafeecayo waay oo nebiguna waa dhihi jiray ishfacuu tu'jaruu walyaqdi allaahu calaa lisaani nabiyihi maa axabba ama maa shaaa nebiguna waa yeeli jiray dadka waa u shafeeci jiray fuqarada ee waxbaana haysanin wejigiisa iyo waa ugu shafeeci jiray bacdu naas marka iyagu fiqigooda oonan saa u sii yani waxaysneen yaa waxay yidhaahdaan marka mas'aladii baryadii waa xaaraan qof wax weydiisan karaa hadduu doono cidba wax u weydiiye ma bannaana waa baryi ay leeyihiin marka taas ninkii masaajidka yani maalan meelaha gobol masaajidkii lacagta uu ku socdo ama qarashka yacni masaajidka lagu socodsiinaayo waa wax dadka laga aruurinayo laga qaadayo ninka marka isku howlo oo masaajidka qarash u soo aruuriyo haddii la yidhaha ninkaasi waa nin shaxaadku nool ama waa nin bari adaadaan isaga lacagtaas qiyaamaynin waa baab kale khiyaano in waa xaaraan laakiin masaajidkaas uu u baryo tegey darteed nin baryonin baryootabayo axaadiidtan loo soo deliishan kara noqon maayo dadka gobol marka waxaad arkaysaa meelaha gobol yacnii qaarkood waxay maqleen uun baryada xaaraan ah ninkii yacnii dad dhibaataysan iyo meel yacni baahi ka jirta iyo ka hadlo baryada ma bannaano jooji sheikh saasay leeyihin taa iyo tan ina kala saaro wa qofku inuu shafeeco uu dad u shafeeco iyo inuu isagu baryo tago waa kala laban axaadiidta nebigana calayhi salaatu wasalaam gobol in laga qaato gobolna laga tagaa ma ahan dadkuna yacni fiqiradooda iyo caqligooda iyo xukunka fiqiga ay garanayaan way ku fahmi karaan arrimahaas haddaba aduu ninkaa dadka sadaqaadkaas aruurinayo masaajidba wax loo aruurinaya ninka dhaahaya haddaad saluugsan tahay dee waxaad ku saluugsan tahay dadka u sheeg nacam war ninkaana xoolihiina u dhiiginina waa qaataa xoolaha isagaa qaato markhaatiyaan u haystaa dheh laakiin mas'alada asalkeeda haddaad yani mid wanaag ku samaynayo iyo mid kaleba haddaad bushiso dhibaatada qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama qaala akhbaranaa ciisa bnu yuunus can alakhdar bni cajlaan can abi bakrin alxanafiy can anas bni malikin ana rajula min alansaari ata nabiya sala allahu alayh ali wasalam yas'aluhu faqaala waxau yidhi nebigu amaa fii beytika shay-un war gurigaa wax ma yaallaan qaala balaa buu yidhi weynan weynan iska daayo waa yaallaan xilsun ayaa yaallo xilsun yacnii maro adag maro adag ayaa taallo xilsiga waxaa la yidhaha maryaha yacnii ama waxaa marka inta la tolo kabadda laga dhigo kabadda nacam geela korkiisa la saaro oo isaga markaa laga xijiyo kooraha laga xijiyo nacam ayb taas maxaa la yidhaahdaa kabad soo lama dhaho ayb kabaddaas waay marka nacam xilsun waa maryo adag oo marka ay kabadda ka samaysan jireen nalbasu bacdahu qaarkiis aanu labisanno nalbasu marka wuxuu ka wadaa xilliga qadowga jiroo kale ayaa waxaan ka dhigannaa busto oo waa huwannaa wanabsudu bacdahu qaarkiisna waan fidsannaa oo firaashaan ka dhigannaa gogol kaasaan haysannaayo yidhi iyo waqacbun haruub nashrabu fiihi aan ku cabno min almaa'i biyaha haruub aan biyo ku cabno iyo kabadaasaan haysannaa ayb waa nin faqri yani waxaa weeyaan ku sugan dabcan haruub iyo wuxuu sheegayaa marka xaalad adagoo ku jiraan iyo kabad isagu markaa yani ay qabowgana iskaga celiyaan ay ka huudaan ayna markaa ay ku seexdaan ay firaashka dhigtaan qaala atinii bihimaa nebigu marka wuxuu yidhi ii keen labadaas qaala maxaa kadib idin qoran ya qaala faataahu bihimaa oo ula yimid oo u keenay markaa ayb qaala faataahu bihimaa oo ula yimid faakadahumaa rasuulullaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigii baa qaaday biyadihi buu ku qaaday wa qaala waxa uu yidhi man yashtarii haadayni labaday waa iibsanay labada nebigu marka waxbuu damacsan yahay labadan shay yaa gadanayo iibsanayo marka waxaa laga qaadanaya imaamku inuu wax iibi karo imaamkii inuu wax iibin karo isagu uu iibka la baashiri karo yaa iga gadanayo yidhi kuwan qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ana anigu aakuduhumaa waan qaadanayaa bidirhamin baan ku qaadanayaa qaala mayaziidu nebigu marka wuxuu yidhi yaa kordhinayo dirham yaa kordhinayo man yaziidu calaa dirhamin yaa ziyaadinaya maratayn ay alaaan buu yidhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ana aakuduhumaa bidirhamayni laba dirham baan ku qaadanayaa aniga fa acdaahumaa waa siiye iyaahu ninkaabuu siiyey wa akhada dirhamayni labadii dirham buu ka qaaday faacdaahumaa wuxuu siiyey alansaariya ninkii ansaariga ahaa wa qaala waxa uu yidhi ishtarii biaxadihimaa midkood dacaaman cunto ku iibso fambidhu u tuur ilaa ahlika ehelkaaga u tuura ku daadi yacnii cunto ku soo iibso hal dirhamo gurigaagii dhigo ehelkaagii sii washtari bilaakhari kan kalena waxaad ku soo gadataa qaduuman faaska birta faaska afkeeda hore qaduum marka isagaa la yidhaha waa faaska ama masaarta birta afka uga jirto baab iyo waxay ka kooban tahay bir soo maa birtaas marka iyadu qoran markaa wax lagu goonayaa qaduum la yidhaha faatunii bihi iila kaalay marka faataahu bihi oo ula yimid fashadda fiihi rasuulullahi sal alla ly salam nebiga wuxuu ugu xiray markaa cuudan ayuu ugu xiray geed ayuu ugu xiray geed biyadihii gacantiisu ugu xiray yacnii waa u daabay waay masaartii ayuu u daabay oo daab buu u yeelay daab uma qaala lahu wuxuu ku yidhi markaa idhar tag faxta dhib soo qoriyo guro oradoo baxoo masaartan qaadee soo qoriyo guro wabic iidi qoryahaas marka walaa arayannaka yaanan ku arkin hamsata cashara yowman shan iyo toban berina yaanan kuu sii jeedin shan iyo toban maalmood yaanan ku arkin maxuu dhigay bacdi isku haysan yahay fadahaba arajulu ninkii wuu tegey yaxtadibu isagoo markaa qoryo guranayo oo yabiicu uu iibinayo waqad asaaba isagoo markaa uu helay waqad jaaa mudhiga fadahaba arajulu ninkii wuu tegey yaxtadibu isagoo qoryo guranayo wayabiicu iibinayo fa jaaa markaa kadib muu dhigay fa jaaa waa yimid ninkii marka waqad asaaba isagoo soo helay casharata daraahima toban dirham toban dirham isagoo soo helay buu yimid faishtaraa bibacdihaa tawban buu ku gatay maro wa bibacdihaana dhacaaman qayb markaana hoolaa yani tobankaa dirham wax ka midana cunto ayuu ku soo gatay faqaala rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi haadaa khayrun laka kanaa kaaga khayr badan min an tajiia inaad timaadid min an tajii'a inaad timaadid ood halkan timaada yacni almas'alatu baryada nuktatun weeyaan calaamad fii wejhika wejigaaga ku taallo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa bar lagaaga aqoonsanayo calaamaddaa marka ku taallo wejigaaga ina almas'alata baryadu laa tasluxu uma habboona ilaa lialaaثatin saddex unbay u habboon tahay lidii faqrin mudqic faqri mid u saaxiibahoo daran faqri daran mid u saaxiiba ow lidii qurmin ama mid daynoodayoo dayn u saaxiiba dayntaas oo mufdicin cuslaysiisay ow amase lidii damin dhiig mid u saaxiiba dhiiggaas oo muujicin xanuujiyey dhiigga macnaha waxaa laga wadaa nin qof dilay si kama a qof u dilay diyo lagu yeeshay isaga iyo yacnii caaqiladiisa diyadii lagu yeeshay caaqiladiina aynan ka bixin karin isagiina dhiiggii baa dhib ku hayo oo cuslaynayo ninkaas marka in sakadii wax laga siiyo oo layidhaha onago iskaga bixi diyadaada ninkaasi mas'aladii baryo waa galaa intuu yimaado war hallay taageero diyada ha layga bixiyo waa dhihi karaa lidiidamin muujicin kaas waay waxaa laga qaadanaya marka xadiidka su-aasha inay saddexdaa qolo keliya u bannaan tahay waxaa laga qaadanayaa imaamka inuu ganacsiga isaga la baashiro waxaa laga qaadanayaa imaamka qofka aan xirfad iyo sidau u shaqaysto aan aqoonin inuu tuso wejkii uu ku shaqaysan lahaa ee uu yidhaahdo warkaalay waxaa kaloo laga qaadanayaa imaamku qofkaa maalkiisu inuu gado ee uu markaa iibiyo ninka mucsirka ah inay u bannaan tahay oo isaga aanu amar uga qaadanaynin ila nebigu wuxuu yidhi maxaad haysaa intaas keenu yidhi waa ka qaaday fasaxna kama qaadanin beecuu ku dhuftay nacam imaamka ama qaaligii waa yeeli karaa marka maxaa yeele isaga qofkan dantiisa yaa sidaa ku jirto waqad yakuunu qof yacni markaa sidaas marka u baahanba inuu yahay nacam ayb waxyaabahaas oo dhan marka xadiidka way ku jiraan wabillahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alih sabi